bismillaahi raxmaan iraxiim dohor wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka dohornimo ee raadiyo dalsan
madaxweyne xasan shiikh oo sheegay in aanan dowladda soomaaliya ogolaan doonin gooni iskutaag
madaxweynaha somalilan muuse biixi oo ka hadla mowqifka soomaaliya ay ku sheegtay in aan la aqoonsan doonin gooni iskutaagga somalilan
wakhtiga la qabanayo doorashada madaxweynaha maamulka puntland oo la shaaciyey
muwaadiniin soomaaliyeed oo lagu xidhay qaybo ka mida dalka maraykanka kadib markii lagu eedeeyey doogasho ka dhacday maraykanka
laamaha amniga oo maanta gacanta ku dhigay nin dhac ka geysan jiray muqdisho
madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe oo xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya qaarkood kala hadlay dagaalka ka dhanka al-shabaab
midowda afrika oo tababaray ciidamo cusub oo loo soo dirayo gudaha dalka soomaaliya
iyo maxkamadda sare ee dalka kenya oo soo saarta go'aan la xiriira doorashooyinkii dalkaasi
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale isku soo laabad wanaagsan waa maalinimo axada taariikhda waa toban iyo sideedda bisha sagaalaad laba kun labaatan iyo labo waxaad ku soo dhowaataan faahfaahinta qodobadii aad maqasheen iyo kuwo kale aynu gudagalno aynu ku bilowno madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ogolaan doonin gooni iskutaag gooni oo ay samaysato somalilan juula shaakir ayaa ka waramaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku sugan dalka mareykanka ayaa ka hadlay arrinta somalilan iyo sida laga yeelayo gooni isutaagga maamulka somalilan oo sheegtay inay ka go-een soomaaliya inteeda kale madaxweyne xasan sheekh oo khudbad u jeedinayay jaaliyadda soomaaliyeed ee magaalada washington ayaa waxa uu sheegay marka in siyaasadda somalilan ay dowladda soomaaliya ku dhaqmayso ay tahay mid aan colaad iyo faragelin lahayn waxa uu tilmaamay madaxweynaha in marnaba aysan dowladda federaalk soomaaliya aqbalaynin in somalilan ka go-do soomaaliya inteeda kale qaab kasta oo ay arrintaasi ku timaadana islamarkaana somalilan ay walaala yihiin dowladda federaalk soomaaliya madaxweyne xasan sheekh ayaa caddeeyey inay diyaar u yihiin madaxaajood iyo wax walba oo lagu dhammeeyo isfaham ayna xitaa ogol u yihiin in iyaga soo diyaariyaan qaabka loo heshiinayo iyo qodobada heshiiska xasan sheekh maxamuud ayaa maamulka somalilan ugu baaqay inay iska iloobaan fikradda gooni isutaaga ah uu ku tilmaamay mid dhaawacayso midnimada soomaaliya ma guulaysan guud ahaan dalka walaalahey waa sidaas mar kale inaan ku celiyo dhammaantiin danjirayaalaad tihiin soomaaliya u taagan haddii abaar wax loo aruurinaa iyo haddii nin senator ah ama congressman ama congresswoman advocacy soomaaliya ku saabsan looga samaynayo unitiga soomaaliya ayaan dhaweeto xoogaa waanala waana la khalqaliyey oo unitigii ayaa la waxaynayaa somalilan somalilan dad soomaaliyeed waaye siyaasadda aan kula dhaqmayna waxay ahayd siyaasad aan colaad lahayn dagaal lahayn faragelin iyo kala qayqaybin iyo kala faquuqid aan lahayn oo aan rabnay in lagu leeshiyo laakiin xilli aad u adagay hadda ku jiraan oo ayaga lafsadooda ayaa doorashadii iyo wixii iyo waddo aan soo marnay beryihii hadda u dambeeyey ayagana hadda ay marayaan insha allah way ka imaan doonaan si nabad ah diyaaran unaa inaan wadahadalka meesha ka bilaabno laakiin marka intiiba un waa kala shaqaynay marka walaalayan reer somalilan annaga waxaa naga goonaaya inaanan hadda aanan diblomatic masalka dowladda soomaaliya ay leedahay legitimateka inaanan ku barashar garayn laakiin there are limits wax kasta oo gooni isutaaga bromote garaynaya waa kasoo horjeednaa wixii ka soo hara development hadday tahay humanitarian hadday tahay trade iyo business iyo investment hadday tahay all waxawaaye aadaan usoo dhawaynaynaa documenti iyo wax dalka dowladda federaalka looga baahdaya horena waa usii jira haddana waa siinaynaa laakiin in agenda oo midnimadeenni dhaasi hadda dhaawacantay sii dhammaystiraayo whatever uu yahay ha- ama dhaqaalaha kusoo gabado ama developmenta loogu soo gabadee waa diidaynaa mana mana mana qarin
madaxweynaha somalilan oo ka hadlay mowqifka somalilan ee gooni isku taagga cali aadan ayaa ka waramaya
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa jawaab kulul ka bixiyey hadalkii kasoo yeeray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ee ahaa in marnaba aan la aqbali doonin goon iskutaagga somalilan madaxweyne muuse biixi oo ka hadlayey munaasabad ka dhacday magaalada burco ayaa waxa uu sheegay in hadalkan kasoo yeeray madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu yahay mid sii kordhinaya cadaawad hor leh oo dhex marta soomaaliya iyo somalilan muuse biixi ayaa carabka ku dhuftay in madaxweyne xasan iyo ninka jooga magaalada muqdisho aan waxba- aan waxba laga weydiin doonin goon iskutaagga somalilan islamarkaana isku markaasi iyagu ay yihiin qaran madax bannaan sida uu hadalka u dhigay
galabta intii gelinkii dambe xalay magaalada washington oo dhan waxaa ka hadlay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh markii uu hadlay saddex qodob somaliland gaar buu la hadlay somaliland wuxuu ihi marka koowaad somaliland waxaan u sheegaya inaanaan ogolayn ogolaan doonina somaliland madax bannaan oo goonisu taagta badheedh waad dhegeysan doontaa wuxuu yidhi xataa ilaa koob iyo sagaashankii ereyga ah war hala israaciyo midna laga maari mooye ma ogolin oo waa ka dagaalgelaynaa wax kastoo soo dhoweynaya somalilan inay xor noqoto goon istaagto waanu ka dagaalamaynaa aqbali mayno kalago xadkii ingiriiska iyo talyaaniguna ayna qaybin maayaan wax ka badan baynu wadaagnaa wuxuu ku daray qodobka saddexaad waan ogolahay waxa leexii noloshooda ah ee ama la maalgelinayo ama baayac mushtara ama dowladdu siinayaan in aniga la isoo mariyo waanu saxaxaya waan siinaya si ay isaga noolaadaan waa dhegeysan doontaa Een, qodobka koowaad ereyga a somaliland ogolaan maayo xorriyaddeeda eh, madax banaanideeda iyo la noqoshada gobonimadeedii waxaan ka leeyahay horta soo la soo noqoshada somalilan gobonimadeeda iyo xornimadeeda iyo qarannimadeeda iyo madax banaanideeda ee ahaa xorriyaddii ay ka qaadatay ingiriiska lix iyo labaatankii juun oo afrika o dhan ay kala siman tahay dal kasta oo jira iyo midowgii ay la midowday somalilan
kaasi waxaa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi markaana maamulka puntland ayaa shaaciyey wakhtiga la qabanayo doorashada madaxtinimo ee puntland gudoomiyaha golaha wakiilada puntland cabdirashiid yuusuf jibriil ayaa shaaca ka qaaday xilliga ay dhacayso doorashada madaxtinimo ee puntland cabdirashiid yuusuf jibriil ayaa ballan qaaday in doorashada madaxtinimo ee puntland haatan ay ka dhiman tahay sanad iyo dhowr bilood ayna ku dhici doonto wakhtigeedii sideeda janawari laba kun labaatan iyo afarta islamarkaana aysan waxba iska bedelin jadwalkaasi gudoomiyaha baarlamaanka ee puntland ayaa sidoo kale ka hadlay dimuqraadiyadda puntland bulshada ka codsaday in lasoo dhoweeyo nidaamka isagoo ugu hambeliyeeyay furitaanka golayaasha deegaanada ama degmooyinka ku yaala nugaal iyo sidoo kale bari ee la qabto doorashooyinkooda
sidoo kale waxaan hambalyaynayaa golihii degaanka ee degmada ayl oo la dhisay gudoomiyaha cusub iyo gudoomiye ku-xigeenkana waan u hambalyaynayaa sidoo kale waxaan hambalyaynayaa barnaamijka dimuqraadiyaddu inuu hore u socdo insha allah bismillahi kariim Een, intii la wadi karo haddii lagu guulaystana waa arrin wanaagsan haddii kalena waxaa inoo ballanaa shacabka reer puntland aan halkan maanta uga sheegayaa sideedda jeerwani labada kun iyo afar iyo labaatanka in mar walba waddanku doorasho u geli doono insha allah bismillahi kariim
muwaadiniin soomaali ah ayaa lagu xiray toogasho ka dhacday magaalo ku taala mareykanka sida faahfaahinta warkani uu ku eegayo waryaheena saleebaan cadaala ciidanka booliiska magaalada mankato ee dalka maraykanka ayaa sheegay inay gacanta ay ku soo dhigeen oo ay xireen muwaadin soomaali ah oo lagu magacaabo maxamed bashiir oo la raadin ama loo raadinaya dembi la xiriira doogasho ka dhacday magaalada mankato ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka bashiir maxamed oo soddon sano jir ah ayaa la xiray waxaana lagu xiray xabsiga degmada blue irsi lagu magacaabo weli wax faahfaahin oo dheeraad ah maamulka booliiska magaalada mankato ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka kama aysan soo saarin xariga maxamed bashiir meesha laga qabtay iyo sida loo soo qabtay intaba maxamed bashiir ayaa lagu eedeynayaa in uu toogtay nin ay isyaqaanaan oo ay guriga ku wada noolaayeen dembiga toogashada ee loo soo xiray ama loo xiray maxamed bashiir ayaa dhacay maalintii jimcaha ee sagaalkii subaxnimo aynu soo dhaafnay ninka uu toogtay maxamed ayaa isbitaalka loola caray kadib dhaawac ka soo gaaray isagoo ugu dambeyntiina halkaasi ku geeriyooday
waad mahadsantaha alcadaala markaana laamaha amniga dowladda soomaaliya ayaa gacanta ku soo dhigay nin dhac ka geysan jiray qaar ka mid a degmooyinka gobolka banaadir ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya gaar ahaana booliska ayaa gacanta ku soo dhigay nin hubaysan oo la sheegay inuu burcad ahaa kaa oo dhac u geysan jiray ama dhac ka geysan jira xaafado ka tirsan magaalada muqdisho ciidanka booliska ayaa ninkaasi ka soo qabtay gudaha degmada yaashid ee gobolka banaadir kadib howlgallo ciidamada amniga ay ka sameeyaan xaafadaha kala duwan ee degmadaasi ninkan ayaa waxaa la tilmaamay inuu ahaa burcad oo dadka dhac u geysan jiray xilliyada habeenkii iyo sidoo kale maalintiiba qaadani jiray teleefanada iyo sidoo kale agabyada kale ee dadka ay wataan ciidamada amniga ayaa wada howlgallo amniga lagu xaqiijinaya degmada sidoo kalena looga hortegayo dhinacyada geysta falalka dhaca iyo dilalka intaba
axmed madoobe ayaa xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya ee jubbaland kala hadlay dagaalka ka dhanka ah al-shabaab madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa kulan casho sharaf ah la qaatay xildhibaanada baarlamaanka ee laga soo doortay jubbaland iyo qaar ka mid ah xubnaha xukuumadda ku matala maamulkaas kulankan ayaa ahaa kala warqaadasho iyo dardir dardaaran uu madaxweynuhu la qaatay mas-uuliyiinta kala duwan ee maamulka jubbaland ku matala dowladda federaalk ah ee soomaaliya kulanka ayaa lagaga hadlay sidii xildhibaanada iyo xubnaha kale ee jubbaland ku matala dowladda federaalk ah ay uga soo noqon lahaayeen deegaanka islamarkaana ay ugu kuurgeli lahaayeen dadaalada socda iyo howlgallada dhowaan bilaabanaya ee lagula dagaalamayo al-shabaab madaxweynaha ayaa xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta kala ku casuumay kulan wadatashi ah oo baartamaha bishii soo socota ka dhacaya jubbaland islamarkaana lagu eegi doono dadaalada miro dhalka ah iyo howlgallada lagula dagaalamayo al-shabaab xildhibaanada ayaa madaxweyne axmed madoobe uga mahadceliyey kulankii dhacay iyo sidii uu ugu casuumay kulanka wadatashiga ah iyagoona sheegay inay ka qayb noqon doonaan dadaalada ka socda deegaanada maamulkaas
warka dahur ee raadiyo dalsan ayaad weli dhegaysanayseen markaana gobolka hiiraan wararka ay warbaahinta raadiyo dalsan ka helaysa deegaano ka tirsan gobolka hiiraan si gaara deegaanka lagu magacaabo ceel jiqow oo ka mid a deegaanada hoostaga magaalada maxaas ee gobolka hiiraan ayaa waxaa la sheegay in al-shabaab ay gubeen dhammaanba guryihii ku yaalay ee ceelbiyoodyadii deegaankaasi danka dadka deegaanka ceel jiqow ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in marka horeba al-shabaab ay ku amreen in deegaanka ay si deg deg uga baxaan sidoo kalena waxay gubeen guryihii iyo qaraxyana ku burburiyeen hal ceel biyood oo ku yaala deegaankaas oo dadka iyo xoolaha ay ka cabi jireen sidoo kale dadka deegaanka ayaa waxay sheegeen in xilliga ay soo wajahday duruufo ay dhanka nolosha kadib markii ceelashii iyo dhammaanba guryihii ku yaala halkaasi ay shabaab dab ku qabadsiiyeen waa markii labaad oo al-shabaab ay gubayaan guryo ku yaala iyo deegaano badan ceel biyoodyan ay qaraxyo ku xireen gobolka hiiraan sidoo kalena waxaa haatan deegaano ka tirsan gobolkaasi ka socda howlgallo ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka iska kaashanayaan oo lagula jira al-shabaab oo deegaano dhowra gobolkaasi kaga sugan
guud ahaan dhegeystayaal warka duhur aad ka dhageysaneyseen radio dalsan waa inaga intaa warka cidda uu seegana waxay dib uga daalacan karaan beejka internetka aan ku leenahay ee dalsan com
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tale la hel